haa walaal dad qaraabadeeda ah ku jiro waxaa ku jiroo kale dhalinyaro kale oo soomaali ah oo badan oo gaaraya ilaa iyo ilaa iyo toban waa waxaa kamid ah tobankaas laba gabdhood oo midna la helay meydkeeda yaallo oo hadda la aasayo safaaradda iyo ka kaashanayo familika iyo qaraabada gabar kalena lala-aya ciidamadii baadajoogaya marka labadaa hablood maxay soo ahaydeen idinku midna qaraabo hoosaan ahayn midna ehel koro oo macrifaya ahayn maadaama aan ahayn ardayda oo meesha degan oo jaaliyadda ah ayagana ay yihiin dad rabo inay sii gudbaan waxaan ahayn maaragtay dadkii ay kawarkabay oo xaaladahooda la socday xiliyo fasaxna waa ku jirnay marka saasaan maaragtay arrintoodii waxooda uga warqabno ayagana maaragtay ay inaogu dhawaayeen oo arrimahoodii waxooda aan maaragtay u sameyneyn wan garta marka iyagu may ahayn ardayda wax ka barata lakin waxay ahaayeen dadka u yimi dalka masar inay sii dhaafaan ha dadka u yimid ay ahaayeen wan garta hablahan da-dooda maxaad ku qiyaasi lahayd labadaba dhowr iyo labaatan jiray ahaayeen shan iyo labaatan mid saddex iyo labaatan meelahaas shan iyo labaatan adiga gabdhaha ku dhoway ahaayeen halkey u socdeen iyagu dhinacey bay u jihaysnaayeen waxay u jihaysteen waxay u socdeen dhanka iyo badda maaragta talyaaniga inay isu gujaan talyaaniga doontu markaa goormay raaceen goormay si degtay wallaahi doontu waxay raaceen isbuuc ka hor arbacadii hore wayna degteen goormay degtay doontu markaa isla arbacadii a la leeyahay dadka inta badan waxay leeyihin isla arbacadii oo xeebaha kama dheeraanba maaragtay masar meel yaroo sideetan kilomitr u jirto isla xeebihii meedkii wixii oo soo caarinayo hadda ay baarayaan waa isla xeebta masar meeshaasay ku degtay ilaa imse qofaa saaraa wallahi dadka way badnaayeen soomaalida waxa waaye toban qof bay ahaayeen ilaa iyo afar boqol ilaa iyo saddex boqol iyo konkan qof aa la sheegaya inay saarnaayeen oo suudaan masaari u badan oo eritreyaan ay ku jirto oo syrian ay ku jiraan numberka ugu yaraayo soomaali ah oo oo oo oo musiibo dhacday intaan ah maaragtay doonta ay qayb ka noqdaanay ahaayeen dadka waxba kama badbaadin wax badbaaday oo oo oo la sheegay maaragtay maanan maqal doonta intooda badan way degtay dadka lala ayaana hadda rajo badan lagama qabo inay nool yihiin dad saddex afar beri ka hor waxaa waaye maaragtay baadila baadigoogoy dhalinyaradaasi hadday markay idin yimaadaan ma u sharaxdaan ilay maalin walba idinku waayo arag baa u tihiin sida labadan hablood aad garanaysid oo kale iyo in badan oo ka midiba badda ay ugu dhintaan ma u sharaxdaan halista ay tahriibtu leedahay maxayse idinku jawaabaan waa u sharaxnaa oo maaragtay waa u sheegnaa intooda badanna waxaa arkaysaa dhalinyaro ka yimaatay angola dhalinyaro ka yimaatay south africa dhalinyaro ka yimaatay sacuudi carabiya imaaraadka kenya shaqaysanayo oo lacagu lacag waalan wato ku tahriibayo waa wa waa wax sax ah waana u wacyigelina waxyaabaha naga yaabiy waxaa kow ka ah maaragtay rag lacago waalan wato oo meeshay u socdaan maaragtay xataa lacagta ay wataan aysan maaragtay aysan ka keeni karin ama ragga ka yimaadayo ama ardayda nala ah ama jaaliyada degan oo diaasbarada oo kaayro aanan haysan lacagtaan oo kuleeyahay war maqale nagu taa lacagtaan anaga naga u ku tahriibayo haddana qofka soomaaliga ma joogsana laakiin numberkaas waxa waxaa ka badan numberka aanan nolosha haysan mustaqbalka ka cararayo mugdi badan mustaqbalkooda uu ku jiro maaragtay n usii dheer tahay in macno uu leeyahay qofka marka uu soo dhoofo basaboorna la yimaado mustaqbalka waxaa jira warar kale oo sheegaya in doon kale ay maqan tahay oo baxday bishii ogost saddex iyo labaatankeedii meelaha inkastoo tirada soomaalidu tirooyin kala duwan la sheegaya ay saaraayeen ajnebise uu badnaa doontaa ma maqsha adigu ha doontaa way jirtaa oo weliba rag dhalinyaraha aqaano dhowr ah oo nala joogay ilaa iyo samarkii hore ilaa iyo hadda qayb ka ahay dadka saaran doontaa maaragtay waxay baxday bishii hore saddex iyo labaatankeeda iyo kow iyo labaatankeeda midaa la sheegay wax war ah oo laga haayo malahan dadku waxay leeyihiin maaragtay isla habeenkii ay maaragtay gadoontay ama wax isbuuciya wax gaareen g d s iyo wixii waa la waayey dadku waxay leeyihiin maaragtay muxuu ahaay rajo badan ma lahan warar waxaa jiray in maaragtay ay meelo fogfog oo aan doomaha ku xiri jirin talyaaniga markay tagaan inay ku xirteen laakiin wax waroo laga haayo ma lahan maysan soo hadlin waa la la-yahay marka intooda badan masaaridii saarneed doontaas masaarida waddankan aaday u tahriibtaa masaarnidii masaarida saarneed doontaas waxay samaysteen tacsi ay ugu duceynayaan eheladii iyo maaragtay dadkii ka saarnaayo doonta ka raacay adiga dadaad garanaysaa ma saaraayen way saarnaayeen ha ilaa iyo saddex afar wiil aan garanaayo oo dhalinyaro ahaayo nala yi yimaaday samarkii hore badxeranka uu ku dhacay maaragtay oo nala jooga ilaa iyo muddo maaragtay badda ay ka furmayso ilaa nala soo gaaray waktigan aa qayb ka ahay wan gartay soomaalida maxaa lagu qiyaasayay doontaa saaray wallahi numberka soomaalida oo doonta lagu qiyaasayay dad waxay leeyihiin lixdan ilaa sideetan iyo shan qofa udhexaysay soomaalida oo saarnaay waxaan rabaa inaan ku darsado oo intuusan waraysi kaa dhamaan qofka soomaaliga ah oo tahriibayo ma ku qanci kartid in oo maaragtay ka hara tahriibkan waxaa dhacday oo goobjoog u ahay sanadkan bila sanadka hore bila sanadkii hore wiil iyo gabar ku dhintay in oo wiil arday ah oo inta nala joogo inuu gabar dhimatay saddex isbuuc ka hor aan isla soo aasnay ma fahamti oo qabriga nala tegi nala soo aasay saddex isbuuc kadibna asaga tahriibay oo badda ku dhintay gabadhii ay ku dhimatay hadda meedaa noo yaallo safaaradii iyo heladii iyo dadkii iyo wixii waa waxa waa la wada duga iyo jaaliyadii waxaa suuragal ah ama la hubaa dad kamid a dadka duugaayo doonta oo oo oo oo jaaliyadda kamid a tahriibe dadka tahriibaya kamid a inay adbana biri raacayaan oo ku dhimanayaan